alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmutaqiina walaa cudwaana ila cala اlظaalimiin sala allahu wslm wbaaraka calaa cabdihi warasuulihi muxamadi wcalaa aalih wصaxbihi wslama tasliima kasiira ama bacdu waxaynu casharkii shalay ku soo maray qowlu shaykhi islaam raximah اllah wahuwa subxaanahu qad jamaca fi ma wasafa wasama bihi nafsahu bayna alnafyi wاlihbaat ilaahay jala wacalaa wuxuu ku kulmiyey sifaadka uu isku sifeeyey iyo magacyaduu isku magacaabay nafyi iyo ihbaat oo ilaahay jala wacalaa waxna wuu isu diiday waxna wuu isu sugay wixii kamaal iyo ammaano buu isu sugay wixii naqsi iyo ceebana wuu isu diiday halkaa waxaynu kusii yaro daraynaa waxaa ogaataan ikhwaanii fi illaah sifaadka ama waxyaabaha ilaahay jala wacalaa loo diiday nafyi keliya maaha diidmo qura maaha waayo nafyiga keli ah ama maxdiga ah ee baraxa tiran dee wax ammaani kuma sugna sidaa awgeed nafyiga kusoo arooray kitaabka iyo sunnaha waxyaabaha ilaahay loo diidaayo waa lihubuuti kamaali diddi kamaalka iyo dhammaystirnaanta ka soo horjeeda ayaa la sugaya oo marka shay naqsiga ilaahay loo diido u diidis keliya maaha ee kamaalka ka soo horjeedana waa la sugaya sidaa awgeed baa tusaale ahaan ilaahay jala wacalaa dulmiga marka uu iska nasahay walaa yadlimu rabuka axada waa lihubuuti kamaali diddi dulmigaa waxa ka soo horjeedee kamaalka ah ayaa ilaahay u sugan waana maxay waa cadliga marka ilaahay cidna ma dulmiyo maxaanu u dulmi ahayn likamaali cadli cadligiisaa dhammaystira laa taakhuduhu sinatu walaa nowm likamaali xayaatihi wa qayuumiyatihi cajsigaa ilaahay jala wacalaa uu iska nafiyey oo waxa weeye naftiisa u diiday waa likamaali qudratihi jahliga ayaa ilaahay jala wacalaa uu ka nasahan yahay waa liihbaati sicati cilmihi wa ixaatatih wahaakada marka nafyi kasta oo ku soo arooray kitaabka iyo sunnaha ma aha nafyi keliyahe waxaa ilaahay jala wacalaa loo sugayaa nafyiga kamaalka ka soo horjeeda ayaa loo sugaya waana qaacido meelaheeda lagu faahfaahiyo biidn illaahi tacaala iyadoo sidaa ka faahfaahsanna waynu arki doonaa qaala wuxuu ihi mualifku waqad dakhala waxa galay fii hadihi ljumlati jumladan waxa galay maa wasafa allaahu alla wuxuu ku sifeeyey bihi maagaba nafsahu daatadiisa fii suurati اlikhlaasi suuradda laydhaha suuratu likhlaas dhexdeeda alatii suuradaasoo tacdilu u dhiganta huluha alqur'aani qur'aanka saddex meelood ow meel xayثu yaquulu markuu alla leeyahay qul waxaad tidhaahdaa nebi muxamedow huwa kaadi weydiinaysaan allaahu alla weeyi axadun keli weeyi allaahu ilaahay asamadu waa allaha kaamilka ah een cidna u baahan cid walibana u baahan tahay lam yelid ilaahay waxba ma dhalin walam yuulad lamana dhalin walam yakun ma ahaanin axadun axadna kufuwan mid u dhigma lahu alleh axad ilaahay u dhigmaana ma jiro mualifku markuu qawaacidda guud ee kooban ee haddana xeesha dheer inoo soo hormariyey ayaa wuxuu halkan ka bilaabayaa inuu soo arooriyo adilada tilmaamaysa ilaahay jala wacalaa asmaada iyo sifaadka uu isu sugay wakadalika waxyaabaha ilaahay jala wacalaa uu iska nafiyey taasuu halkan ka bilaabay waxaanu soo horeysiin doonaa mualifku qur-aan buu soo horeysiin doonaa aayado badan oo qur-aan ah ayuu soo horeysiinayaa haddana axaadiidta iyo sunnadu ku xigsiinaya waxaa haddaba isweydiin le mualifku markuu yihi waqad dakhala fi hadihi اljumlati jumladdan waxaa galay oo u daliilo loo daliishanayaa jumladda uu ishaarayaa waa tee ma hiy اljumla alatii yushiiru ilayha jumladaasi uu ishaarayaa waxay noqon kartaa hadalkii hadda aynu akhriyeynay ee ku saabsanaa qad jamaca fii ma wasafa wa huwa subxaanahu qad jamaca fii ma wasafa wasama bihi nafsahu bayna anafyi wاlihbaat jumladda inay u noqonaysaa waa suuragal waxaa kale oo suuragal ah inuu ishaarayo hadalkii hore ee uu lahaa wa min aliimaani biاllaahi aliimaanu bima wasafa bihi nafsahu fii kitaabihi wabima wasafahu wabima wasafa bihi rasuuluh ilaa aakhiri kalaamihi raximah اllah markaa labadaasi jumladood taa hore iyo tan dambe labaduba waa mid suuragalah inuu ujeedo laakiin waxaa sii munaasiba sida uu baraarujiyey alcalaama saalix ibnu cabdilcasiis sharaxiisa uu ku baraarujiyey xafidahu llah in la idhaahdo taa hore ayuu ujeeda ee ku saabsan inay ahlu sunnuu rumaynayaan sifaadka ilaahay ee qur-aanka iyo xadiidka ku sugan oo taasina ay ka mid tahay alimaanu billaah sababtuna waxay tahay jumladan dambe ee uu yidhi nafyi iyo ihbaat baa ilaahay jala wacalaa uu ku jamciyey qul huwallahana waynu ku arki doonaa oo nafyi iyo ihbaat labaduba way ku jiraan aayatulkursidana labadaba waynu ku arki doonaa laakiin aayaadka ka dambeeya ee uu soo aroorin doono kuma wada jiraan nafyi iyo ihbaat kuma wada jiraan ma fahante sidaa awgeed in la idhaahdo ta horey u noqonaysaabaa ansabaha wallahu aclam maa wasafa allahu bihi nafsahu fii suurati اlikhlaas wasfigaa sheekhu uu sheegay balogowo sifadii oo keliya maahae waxa soo gelaya asmaadina way soo gelaysaa waayo waxaynu soo maray sifaadka ilaahay jala wacalaa can ariiqi lasmaa baa laga qaataa magac kasta hal sifo ama ka badan buu koobsanaya waxaa kale oo suurowda an yunasa cala sifa sifada quleeda in la cadeeyo oo naska lagu cadeeyaba rabuka alkafuuru duraxmayo wixii lamida weeye waxaa kaloo laga qaataa sifaadka ilaahay can ariiqi alafcaal oo haddii la arko ficil ilaahay loo tiirinayo sida wakalama allahu muusa takliiman iyo yarxamu man yashaa iyo ficilada la midka ah waqadiba allahu calayhim waxaa laga qaadanayaa sifo maa wasafa allahu bihi nafsahu fii suurati اlikhlaas suuradda la idhaahdo suuratu likhlaas wuxuu ilaahay isku sifeeyey allatii suuradaasoo tacdilu u dhiganta ulua alqur'aani qur-aanka saddex meelood ow meel qul huwalaha suuratu likhlaas waxaa loogu bixiyey laba arin labadaba waa mida liannaha mukhlasatu lilaah ilaahay baa loo gaar yeelay وأkلصت sورة قل هو الله أحد الخبر عنه وعن أسمائه وصفاaته sida alcalaamatu bnulqayim uu yihi raximahu llah waxaa suuraddan loo khaalis yeelay inay ka waranto ilaahay iyo magacyadiisa iyo tilmaamihiisa wax kale sheegi mayse ilaahay unbay sheegaysaayoo isifaynaysaa waata kale ee qofka akhriya ee u fiirsadee macnaheeda dhuuxaana waxay ka dhigaysaa ama ay ka yeelaysaa qof mu'mina oo mukhlisa oo shirkigii cilmiga ahaa ka badbaaday sidaa awgeed baa ibnulqayim wuxuu uhi wakhallasat qaari'aha almu'mina biha min ashirki alcilmi waaya lafdiga markaa alikhlaasna ama suuratu likhlaasna waxaa loogu bixiyey ama halka laga soo qaatay waa halkii oo magacyadan suuradaha loo bixiyaa mararka qaar suuradda magaca waxaa loogu bixiyaa lafdi ku jira oo aan suuradaha kale ku jirin imaka suuratu lbaqara maxaa loogu magacaabay lianna fiiha dikru lbaqara soo maaha waay mararka qaarna waxaa magacaa loogu bixiyaa qiso dheer oo ay sheegayso oo ay u faahfaahisay ama ay uga warantay si suuradaha kale aanay uga warramin marna macnaa iyo ay koobsanaysaa loogu bixiya markaa imaka lafdiga alikhlaas suuraddan kuma jiree laakiin macnahay koobsanayso oo kaa aynu tilmaannay wax ka mida ahaaday dartii baa loogu bixiyey suuratulikhlaas waxaanu mualifku sheegay inay u dhiganto ulua alqur'aan qur-aanka saddex meelood oo meel bay la ajartaa oo macnihii qofka hal mar akhriya suuraddaasi qulwaluhu wuxuu helayaa ajarka uu helayo qur-aanka saddex meelood oo meel oo aanay ku jirini ajarka uu qofku ku helayo taana waxaa u daliila xadiidka saxiixeynka ku jira ee rasuulku calayhi asalaatu wasalaam uu sheegay annaha tacdilu ulua alqur'aan oo axaadiid baa ku soo aroortay badan waxaanay dhowaani nagu soo martay axaadiidtaasi darsigii riyaadka riyaad saalixiinka fadligan oo keliyana ma aha ee fadaa'il badan ayaa ku asaxay suuraddan la ydhaha qul huwa allah fadaaisha ku asaxay aada bay u badan yihiin ilaa shaykhu lislaam uu yihi raximahu llah aaifa ama qayb xufaada ka midii waxay sheegeen sida taara quطni caalimkii la odhan jiray lam yasixa can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama fii fadli suurati min alqur'ani أkhar mima saxa canhu fii fadli qul huwa allahu axadu wuxuu yihi ibnu taymiya raximah اllah qayb xufaada ka midii waxay sheegeenoo addaara quطni uu ka magacaabay suuradda la yidhaahdo qul huwa laha fadaaisha badan ee ku asaxday ee rasuulku uu sheegay suurad kale fadligeed kumay asixin macnii waa suuradda ugu badan ee fadaaisha rasuulku uu ka warramay calayhi salaatu wasalaam ee ay leedahay ay asaxday weeye lianna suuraddani waxay ku saabsan tahay sifatu raxmaan bay ku saabsan tahay ilaahay bay ka warramaysaa ilaahay bay tilmaamaysaa sidaa awgeed baa ninkii saxaabiga ahaa ee ciidankii rasuulku uu diray uu uga dhigay markaa baanduulaha mar kastoo uu qur-aanka ku akhriyo salaada qur-aan suuraddan uu ku khatimi jiray markii dambe ee rasuulka lagu soo noqday baa la weydiiyey kolkaasuu yihi waa sifatu raxmaan oo waan jecelahay rasuulku wuxuu yihi calayhi asalaatu wasalaam u sheega allahaasi inuu jecel yahay ilaahay inuu jecel yahay u sheega ilaahay inuu jecel yahay u sheega siday haddaba ugu dhigantaa ulua alqur'aan qur-aanka saddex meelood oo meel wejigay ugu dhigantaa waa sidee aqwaal kala duwan ba ahlulcilmigu ay ku leeyihiin waxa laakiin ugu fiican jawaabta shaykhulislaam uu ka soo raray raximahullah caalimkii la odhan jiray abulcabaas ibnu surayj baa la odhan jiray axmed ibnu cumar ibnu surayj albaqdaadi caalim buu ka mid ahaa ayuu ahaa culimada shaaficiyada ka mid ah sunnina wuu ahaa salafi ah oo caqiidadiisu ay sax tahay waayahay waxa uu markaa tilmaamay caalimkaasi qur-aanku inuu ka waramo saddex mowduuc mowduuc wuxuu ku saabsan yahay axkaam mowduucna wuxuu ku saabsan yahay qasas iyo khabarun can ilmakhluuqiin war makhluuqaadka ilaahay jala wacalaa lagaga warramay iyo qasas iyo wax la mida qeybta saddexaadna waxay ku saabsan tahay cilmu tawxiid ama waa khabarun can illaah war ilaahay jala wacalaa laga waramayo magacyadiisa sifaadkiisa afcaashiisa wahaakada saddexdaa mowduuc baa qur-aanku uu ka waramaa saddexdaa mowduuc mid ka mida ayay suuraddani ku saabsan tahay waa alkhabaru can illaah kaasay koobsatay ahlulcilmiga kalena taasay ku raaceen oo qowlkaasaa ugu muhiimsan uguna waadixsan sida ay ugu dhiganto thulutha alqur'aan kusoo celiya waxaynu nidhi qur-aanku saddex mowduuc buu ku saabsan yahay mowduuca koowaad waa maxay waa axkaam ama awaamir iyo nawaahiba ka cabir mowduuca labaadna waa maxay waa qisooyinka iyo wararka weeye ama waa khabarun can imakhluq can ilmakhluuqiin aw can ilmakhluuqaat haye mowduuca saddexaadna waa khabarun can illaahi jala wacalaa ama cilmu tawxiid wax ku saabsan saddexdii mowduuc mid ka mida ayay suuraddani khaas u tahay oo waa alkhabaru can illaah sida awgeed baa rasuulkeennu calayhi asalaatu wasalaam meelo kala duwan iyo salaado kala duwan inuu ku akhrii jiray ayaa soo aroortay waaya xayu yaquulu meeloo rabbi uu yihi qul huwa allaahu axadun suuraddan markaa saabunusuul ba ahlulcilmiga qaarkood ay soo rareen oo mushrikiintii baa rasuulka ku yidhi calayhi asalaatu wasalaam bal nasabka rabbigaa noo sheeg markaasaa dabadeetana ilaahay uu soo dejiyey qul huwa allaahu axad saabunusuulkana ahlulcilmiga qaar baa quweeyey oo uu ka mid yahay alimaamu alalbaniyu raximah allah qul waxaad tidhaahdaa huwa ay ilmas-uulu canhu kaadi weydiinaysaan waayahay haddii la idhaahda sababu nusuulkaasi ma asixin huwadan xaggee loo celinaya wuxuu noqonayaa damiiru shacri buu noqonaya damiirka la ydhaah macnuhuna wuxuu noqonayaa qul waxaad tidhaahdaa huwa xaalkiiyo shaaniguba waxa weeye allahu axadun ilaahay waa keli xaalka iyo shaanigu waxa weeye ilaahay baa keliya kale ciraabaanay noqonayaana garo oo sida hore marka loo macneeyo huwadaasi waxay noqonaysaa mubtadihii bay noqonaysaa allaahuna khabarkiisii buu noqonaya axaduna khabar labaad buu noqonaya waahbaruu biitnayn aw biakara can waaxidin kahum suraatun shucara khabarka mubtade keligiina dhowr khabar wuu yeelan karaa ma garat haddii la idhaahdo huwa waa damiiru shanin ah huwa wuxuu noqonayaa mubtade awala allaahuna wuxuu noqonayaa mubtade labaad axaduna waxay noqonaysaa khabar ayay mubtadaha labaad u noqonaysaa jumlada mubtadaha labaad iyo khabarkiisa ka koobanina waxay noqonaysaa khabarkii mubtadaha koobaad soo ma aragtid markaa saasay ciraab ahaan u kala duwanaanayaan labada tafsiire garo qul waxaad tidhaahdaan huwa ka aadi weydiinaysaan allaahu alla weeyi allahna waynu soo maray oo waa ka keligii cibaadada mutaystay asalkiisuna alilaah buu ahaa axadun keli weeye waa allaha kelida a weeye si walba ilaahay jala wacalaa waa u keli asmaadiisa iyo sifaadkiisa waa u keli daatadiisa waa u keli rububiyadiisa iyo afcaashiisa waa u keli uluuhiyadiisa waa u keliya oo cibaadada waa ka keligii mutaystay intaa iyo wax kasta uu gaar la yahayna cid alla cid la wadaagaysaa ma jirto waa allaha keli ah allaahu ilaahay alsamadu waa allaha samadka ah ilaahay jala wacalaa waa samad samadna tafaasiir badan baa ahlulcilmigu ama mufasiriintu ay soo raraan laakiin laba tafsiirunbay kasii faracmayaan oo ay isugu soo noqonayaan tafsiirka koowaad waa in la yidhaahdo asamad waxaa looga jeedaa asayid aladii kamula fii sudadih waa sayidka sayidnimadiisu ay kaamilka tahay cilmigiisu kaamil yahay dulqaadkiisu kaamil yahay cadamadiisu ay kaamilka tahay haninimadiisu ay kaamilka tahay waa allaha si walba u kaamilka ah ee u dhammaystiran carabtuna raggooda markaa qiimaha badan ee odayaasha ah ee maalqabeenka ah ee deeqsiga ah ee sifaadka badan ee hogaamiyeyaasha ah sifaadka badan oo wanaagsan leh samad way ku magacaabi jireen macnaha labaad waxa weeye in la idhaahdo ee lagu fasiray salafka qaar laga soo raray waxay idhaahdeen asamadu aladii laa jawfa lah samadku waa kaana caloosha lahayn isla markaana makhluuqaadku ay waxa weeye xaggiisa ula qasdiyayaan danahooda iyo baahiyahooda waaya labadaasi tafsiir jawf ma leh waayo waa mid sidiisa u deeqtoon oo u kaaftoon khayrkiina aan u baahnayn waxba ma cuno waxna ma cabo cid kalena uma baahdo waay labada tafsiirna sida shaykhulislaam raximah llahu uu tilmaamay waa mutalaazimaan oo way islaasimsanayaan sida awgeed baa labadaba in lagu macneeyo wax diidayaa ma jiraan waana sida uu yidhi alcalaama moxamed ibnu saalix alcuthaymiin wuxuu ku odhanayaa sharaxiisa wanufasiruhu bitafsiirin jaamicin fanaquulu alsamadu huwa alkaamilu fii sifaatih aladi iftaqarat ilayhi jamiicu makhluuqaatih asamad macnihiisu waxa weeye waa allaha kaamilka ah ee sifaadkiisa ee kaamilka u ah waana allaha makhluuqaadkiisoo dhamme ay u baahan yihiin ee xaggiisa ay ula qastiyaan baryada iyo baahiyaha ay qabaan waay alcalaamatu bnulqayimna nuuniyada wuxuu ku yidhi markuu maraayo magaca wa huwa alilaahu sayidu samadu aladii samadat ilayhi alkhalqu bilidcaani wa huwa alilaahu sayidu samadu aladii samadat ilayhi alkhalqu bilidcaani jumladaasi allahu samadna waa macrifatu mucarafatu طarafayn weeyi yani labada dhinacba waa ka macrifo allah iyo asamad mubtada iyo khabarka labaduba waa macrifo markaa xasrin bay faa'iideyneysaa macnuhuna wuxuu noqonayaa allahu samadu ilaahay oo keliya samada lam yelid ilaahay waxba ma dhalin walam yuulad lamana dhalin markuu ilaahay yidhi lam yelid waxa meesha uu ka saaray waxyaabaha dadka qaar ay sheegeen oo bani aadamka qaar gaaloobay baa waxay sheegeen ilaahay bay awlaad u nisbeeyeen sida ay yahuuddu u yidhaahdeen cusayrun ibnu allah kiristaankuna ay u yidhaahdeen almasiixu ibnu allah qaar kalena ay u yidhaahdeen malaa'igtu waa banaatullah taasaa ilaahay meesha ka saaray oo wuxuu ihi lam yelid aayad kaleo qur-aanana rabbi waxa uu ku yihi ma itakhada allahu min waladi wamaa kaana macahu min ilaah ilaahay walad ma samaysan taasaaba ka sii xeel dheer oo mana dhalin mid aan u dhalinna ilmo kama dhigan sooma aragtid waaya walam yuulad lamana dhalin taana intaynu ognahay wax bani aadamka yidhi ilaahay cid baa dhashay ma jirta ama maynaan maqal laakiin shaydaanku qalbiga wuu ku waswaasin karaayo wuu ku soo tuuri karaa sidaa awgeed baa ilaahay taana uu meesha ka saaray arinkaa qaldan ee qalbigu uu fardin kara ama ka soo qaado o odhan karo walam yuulad lamana dhalin walam yakun ma ahaanin axadun axadna uma ahaanin kufuwan miduu dhigmo lahu aan leh laba ciraabood baa ku jira oo yakuntani waa ficil mudaarico mutasarifatu min kaana annaasikha tarfacu lisma watansibu lkhabara axadun taa dambe waa isamkii yakun oo marfuucu biha khabarkina waa kufuwan soo ma aragtid oo isamkii baa la dambaysiiyey lahu jaariyo majruurkuna kufuwantaa ayay ku tacaluqayaan walam yakun ma ahaanin axadun axadna kufuwan midu dhigmo lahu alleh waaya ciraab labaad wuxuu yahay in la idhaahdo yakun isamkeedu waa axadun taa dambe khabarkiina lahu buu dhacaya kufuwanna waa la xaalaynaya sooma aragtid macnuhu wuxuu noqonayaa markaa dambena walam yakun ma ahaanin axadun axadna lahu ay lilaahi alla uma ahaanin axad ilaahay u ahaaday ma jiro kufuwan xaalu u dhigmo sooma aragtid labada macnona way isu imanayaanoo macnuhu waxa weeyaanuun cid alle cid ilaahay jala wacalaa u dhiganta ama la mid noqon kartaa ma jirto haadihi suura alcaiima ikhwaani magacyada ilaahay ay koobsanaysaa saddex weeye allah axadun iyo asamad saddexdaa magac bay koobsanaysa mid walibana sifuu koobsanaya sifaadka ilaahay ka mida allah sifat luluhiya axad sifatu laxadiya asamadna sifatu asamadiya waxaa kaloo ay koobsanaysaa sifaatun salbiya ama nafyina way koobsanaysaa waxyaaba ilaahay loo diiday kuwaana saddex bay ka sheegtay oo lam yelid ilaahay waxba ma dhalin waayo waladku waalidkiisa wuu shabahaayoo wuu egyahay ilaahayna wax shabahaaba ma jiro waa ta kale ee waalidku waladka wuu u baahan yahay inuu u kaalmeeyo markuu gaboobiyo mar walba wax la qabto hadhow faraciisi iyo beertiisa ay sii jirto oo aanu markaa dabargu-in ilaahayna waa mabaahdo cidba uma baahna ifada labaad ee manfiyadaahi waa walam yuulad lamana dhalin waayo ilaahay jala wacalaa waa alawal aladii laysa qablahu shay waa allihii horeeye cid ka horeysay ba aanay jirin cid la siman oo la marahaydna aanay jirin waa allaha weligiiba jiray oo wakhti uu soo bilaabmayba aanu jirin sida magacyada aynu ku gaari doono arinka saddexaad ee lagu diiday waa walam yakun lahu kufuwan axad cid u dhigantaana ma jirto soo ma aragtid markaa saddexdaa sifaba waa saddex sifo oo manfi ah oo la diiday weeye suuradda waxaa kaloo laga qaadanayaa ihbaatkii oo la tafsiiliyey sidaynu shalay sheegaynay oo mar allah baa la yidhi mar axad baa la yidhi marna asamad baa la yidhi iyo nafyigii oo la ijmaaliyey sida walam yakun lahu kufuwan axad cid u dhigantaa ma jirto waa nafyigii oo he la ijmaaliyo si mujmala loo sheegay lam yelid walam yuuladna waxay noqon kartaa nafyigii oo la tafsiiliyey axyaanan baanay taasi dhacdaa baynu nidhi baahi iyo dan keensatay daraaddeed yanii xikmad keensatay daraaddeed baynu u jeednaa waay suuraddani ikhwaani waa suuraddaasi cadiimkaa haddaba sifaatkan ilaahay laga nafiyey lam yelid walam yuulad la yidhi walam yakun lahu kufuwan axad ma aha nafyi keliya sidaynu hadda sheegaynay ilaahay lam yelid walam yuulad waa likamaali axadiyatihi wa samadiyatihi sooma aragtaan ilaahay axadnimadiisa iyo samadnimadiisaa kaamila sidaa awgeed waxna ma dhalin lamana dhalin walam yakun lahu kufuwan axad ilaahay axadna uma dhigmo waa likamaali axadiyatihi wa samadiyatihi wa kamaali ghinaa wa cadamatih wa kamaali cadamatih wahaakada qaala almualifu raximah llah wamaa wasafa ay waqad dakhala waxaa kaloo galay jumladaasi maa wasafa ay aladii midka wasafa ilaahay uu ku sifeeyey bihi isagaba nafsahu daatadiisa sharafta leh fii acdami aayatin aayadda ugu weyn fii kitaabihi kitaabkiisa xayu yaquulu meeloo rasuulku ilaahay uu leeyahay allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum laa taakhuduhu sinatu walaa nowm waxaa kale oo ka mid ah adilada nafyiga iyo ihbaatkaba laga qaadanayo aayatulkursida aayatulkursiyina waa acdamu aayatin fii kitaab illaah waa aayadda kitaabka ilaahay ugu weyn marka la eego qur-aanka suurad ahaan faatixada ugu weyn marka la eego aayad ahaana aayatulkursidaa ugu weyn suuradda thulusulqur-aan u dhigantaana waa qul huwalaha weeye waxaana u daliila inay tahay acdamu aayatin fi lqur'aan xadiidka saxiixa muslimka ku yaale ubay ibnu kacab uu warinayo oo rasuulkaa su-aashaa weydiiye calayhi asalaatu wasalaam ayu aayatin fii kitaab illaahi macaka acdam allahu warasuuluhu aclam buu ku jawaabay uu ku celceliyey markaasaan idhi buu ihi waxa weeye waa allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayim oo aan sheegay markaasaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam intuu halkaa laabta kaga dhuftay gacanta ayuu hi liyahnika hada alcilmu abalmundir cilmigan qur-aanku ha ku hambalyeeyo abalmundiroo waa kunyadii ubay ha ku tahniyadeeyo ha ku hambalyeeyo yacnii rasuulku wuxuu u qiray sida cilmiga qur-aanka uu u yaqaane uu ugu xeesho dheeryahay fadaaisha qur-aanka in la ogaada iyo siduu u kala fadli badan yahayna inay cilmi weyn tahay buu qiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam aayatulkursina waxaa loo yidhaahdaa ama loogu magacaabay lianna kursigaa ilaahay ku sheegay wasica kursiyuhu samaawaati waalard kursiga ayaa ilaahay ku sheegay waay waxaa kaloo laga qaadanayaa halkaas qur-aanku inuu kala fadli badan yahay masaladaana fii tafsiil baa ku jira marka la eego qur-aanku min xayu lmutakalimi bih allah ku hadle xaggiisa marka laga eego dee ma kala fadli badno oo dhammaantii waa hadalkii ilaahay ilaahay baana ku wada hadlay waana lagu wada tukan karaa waa la akhriyi karaa wahaakada waay laakiin marka la eego min xayu mawduuc mowduuca uu ku saabsan yahay marka la eego iyo marka la eego akhriskiisa thawaabka lagu helayaba ajarka lagu helaya labadaba uu ku kala sareeya waataynu sheegaynay qul huwallaah akhriskeeda ajarka lagu helayaa suuradaha kale ajarka lagu helaya uu ka weyn yidi soo maha waay sidaa awgeed baa qur-aanka ka waramayo ilaahay jala wacalaa towxiidkiisa sida faatixada sida qul huwalaha sida aayatulkursida towxiidka ilaahay iyo cilmiga ilaahay ku saabsan qur-aanka ka waramaya qur-aanka kale uu ka fadli badan yahi sooma aragtaan limaada bay suurat lfaatixa acdamu lqur'aan u noqotay acdamu suuratin fi lqur'an maxay u noqotay towxiidkii bay ku saabsantay qul huwalow ulu lqur'aan muxuu ugu dhigmay towxiidkii buu ku saabsan yahay aayatulkursidu maxay u noqotay acdamu aayatin fi lqur'aan towxiidkiiba hee ayay ku saabsantahay ilaa ahlulcilmigu ay yidhaahdeen xataa aayaadka iyo adilada towxiidka iyaga qudhoodu sii kala fadli badan waxaana ahlulcilmigu sheegaan hadal ama qaacido muhiima oo waxay idhaahdaan sharafu lcilmi bisharafi almacluum sharafu lcilmi bisharafihe almacluum cilmiga sharaftiisa iyo qiimuhu leeyahay hadba waxay ku xidhan tahay cidda lagu baranayo sharaftiisa sidaa awgeed baa cilmiga towxiidku walaalayaal waa acdamu lculuum culumta hee waa ka ugu weynee asalkana u ah waana ka ay tahay in aad loo bartoo la dabagalo oo qofku wakhti badan uu siiyo uu fahmo soo ma aragtaan waa acdamu lculuum waayo ilaahay baa lagu baranaya waaya allaahu ilaahay laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa ma jira ilaa huwa isaga mooyaane qaybtaa hore aayatulkursidu waxay koobsatay ilaahay jala wacalaa waxdaaniyadiisa cibaadada uu gaarka la yahay وأنه المتوحد في إلهيته الذي لا تنبغي العبادة بجميع أنواعها وسائر صورها إلا له عبادة وحلا إله دورنا الله إسكاله معنيه كلمة توحيد بانا يكوب سنيس الحي والله النول أي ذو الحياة الكاملة والله النرشة لما يسكتران كصفيسا ايه cadam iyo jiritaan la-aani aanu ka horeynin zawaal iyo meesho ka baxna aanu soo haleeli doonin alqayuum waa allaha qayuumka ah alqayuumna waa calaa wasni faycuul waana siiqatu mubaalaqa min alqiyaam baa laga keenay marka alqayuum magaca ilaahay ah tafsiirkiisu wuxuu noqonayaa alqaa'imu binafsih walqaa'imu calaa hayrih waa allaha naftiisa ku qumay sidiisa u taagane cidnaba aan u baahnayn cid alla ciduu u baahan yahay aanay jirin walqaa'imu calaa hayrihi waa allaha hayrkiina haye isagu ee maamulaya ee ku tasarufaya ee makhluuqa oo dhamme aanay ka maarmi karin darfata cayn waayo markii koowaad ilaahay wuu ina abuuray markuu ina abuurayna halkaasuu inagagama tegine wuu ina arsaaqayaa wax alla waxaynu u baahnayn buu inoogu deeqayaa wuu ina ilaalinaya wuu ina xifdeeyaa sooma aragtaan ilaahay jala wacalaa waa ina maamulaya alxayu lqayuum weeye labadaa magacee alxayu lqayuumna waxaa ahlulcilmiga qaarkood ay yidhaahdeen waa ismu llaahi alacdam waa magacii ilaahay jala wacalaa ee weynaa aladii idaa duciya bihi ajaaba waidaa su'ila bihi acطa kaasoo haddii ilaahay lagu baryana uu aqbalayo haddii wax lagu weydiistana uu maaragtay bixinayo qur-aankana waxa lagu sheegay iyagoo wada socdo saddex meelood halkan iyo ali cimraan bilowgeeda iyo suuradda la yidhaahdo suuratu طaaha dhexdeeda wacanat ilwujuuhu lilxayi اlqayuum waxaanay tilmaamayaan labadaa magac ilaahay jala wacalaa inuu ku sifaysan yahay sifaatu lkamaal oo dhan wakadalika oo alxayu baa tilmaamaya wakadalika waxay tilmaamayaan ilaahay inuu ku sifaysan yahay sifaadka waxa weeye tilmaamaya cadamada iyo awoodda iyo inuu yahay ka cid walba muquuniyey ee wax cajsi gelinaya aanu jirin qayuumkaa tilmaamaya laa taakhuduhu ilaahay ma qabato sinatun lula iyo walaa nawmun hurdatoona ma qabato yacnii ma seexdo sina iyo nowna ma qabataba sinadu waa muqadimaatu nowm waa hurdha hurdhaca hurdayda hurdada qeybteeda hore weeye ee aan qofka qalbigiisa gaadhay nawmkuna waa macruuf oo la yaqaana ilaahay labadaa midna ma qabto waa nafyigii waay nafyi keliyana maahe waa lihubuuti kamaali didihi o laa taakhuduhu sinatu walaa nawmun likamaali xayaatihi wa qayuumiyatihi qayuumiyadiisa iyo xayaatadiisaa kaamila sidaa awgeed laa taakhuduhu sinatu walaa nawm rasuulkuna wuxuu lahaa calayhi الsalaaةu wasalaam ina allaha laa yanaamu walaa yanbagii lahu an yanaam ilaahay ma seexda inuu seexdaana uma haboono waayo waa naqsi ilaahay uu ka nasahan yahay lahu ay lilaahi alla waxaa u sugnaaday keligii oon cid kale la lahayn maa fi samaawaati wax kastoo samooyinka ku sugan iyo wamaa fi lardi wax kasta oo dhulka ku sugan cir iyo dhul iyo wax alla waxa makhluuqaad ku dhex sugan allah iskaleh halkaana waxaa laga qaadanayaa ilaahay mulkigiisu sida uu caamka u yahay isla markaana uu weyn yahay man da ladii keebaa yashfacu ergeynaya cindahu ay cinda allaahi ilaahay agtiisa ilaa biidnihi ilaahay oo ogolaado mooyaane cidnaba weeye cidnaba halkaana waxaa laga qaadanayaa shafaacada ilaahay jala wacalaa uu ogolaanayaa inay tahay mid sugan waana taynu kitaabu towxiidka ku soo maray waa shafaacada ilaahay uu ogolaado isla markaana uu ka raali yahay ra- ee shaafica iyo mashfuuc lahuga labadaba waxaa kaloo laga qaadanaya shafaacada ilaahay aanu idmin aanu ogolaanini inaanay aakhira een, dhacahayn oo mid sugan aanay noqonahayn man da ladii keebaa daadaasi manta ka dambaysa halkan oo kale waa mulqaa baa la ydhaha oo macnii ism mawsuul lagu fasiri maayo waayo de isamkii mawsuul waa kaa ka dambeeya man da ladii keebaa yashfacu ergeynaya cindahu ilaahay agtiisa ilaa biidnihi idankiisa mooyaane Ee, ilaahayna jala wacalaa idan buu leeyahay idanka ilaahayna wuxuu u qaybsamaa idan kowni ah iyo mid sharci ah yaclamu ilaahay wuu ogyahay maa bayna aydiihim wax kastoo ka horeeya addoomaha oo mustaqbal oo aanay weli gaadhin ha noqdo wax isaga ku saabsan ama wax iyaga ku saabsan wamaa khalfahum iyo wax kasta oo ka dambeeya oo maadi ahoo ay waxa weeyaan markaas soo dhaafeen oo ka yimaadeen ilaahay wuu ogyahay halkaana waxaa laga qaadanayaa saacatu cilmi illaahi jala wacala ilaahay cilmigiisu siduu u ballaadhan yahay wa annahu bikulli shayin caliim iyo wax walba ilaahay inuu ogyahay walaa yuxiiطuuna koobi maayaan addoommuhu bishayin shayna koobi maayaanoo min cilmihi ilaahay cilmigiisa ka mid ahaaday ilaa bimaa shaaa wuxuu doono mooyaane wuxuu doono mooyaane halkaana waxaa laga qaadanayaa addoommuhu cilmiga ilaahay jala wacalaa intuu isagu ka baray ee u soo dejiyey unbay ka garan karaan inta addoommaha cilmiga laga siiyeyna waa in yar wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliila ilaahayna aayad kale wuxuu ku yihi walaa yuxiiطuuna bihi cilman ilaahay cilmi kuma koobi karaan sidaa awgeed baa walaa yuxiiطuuna bishayin min cilmihi idaa laba tafsiir baa ku jira labadubana waa sax tafsiirka koowaad waa in la yidhaahdo waxyaabaha ilaahay og yahay ee cilmigiisa ka mid ahe wuu og yahay addoommuhu shayna ka koobi maayaan intuu doona ee uu sheegay mooyaane soo ma aragtid cilmiga ilaahay uu og yahay ee aadka u faraha badan addoommuhu ka koobi maayaan intuu ilaahay doonay oo ah inta uu soo dejiye uu sheegay mooyaane taasi waa sax waayo wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliila waxaa kaloo loo fasiray walaa yuxiiطuuna bishayin min cilmihi waayahay addoommuhu koobi maayaan wax ka mid ah ilaahay jala wacalaa cilmiga ku saabsan isaga cilmiga daatadiisa asmaadiisa sifaadkiisa kamaalkiisa cilmiga ilaahay jala wacalaa ku saabsan addoommuhu ka koobi maayaan intuu doono ee uu isaga sheegay mooyaane waayo ilaahay waxaynu ka naqaanaa un intee intuu isaga keen sheegay ayuun baynu ka naqaanaa soo ma aragtid ilaahay baa yihi walaa yuxiiطuuna bihi cilmaa ilaahay cilmi ku koobi maayo marka walaa yuxiiطuuna bishayin min cilmihi ay min macluumihi wuxuu og yahay oo tafsiirkaa hore ah in la idhaah iyo in la idhaah walaa yuxiiطuuna bishayin min cilmihi cilmiga ilaahay ku saabsan daatadiisa asmaadiisa sifaadkiisa cilmiga ilaahay ku saabsan labadubana waa saxoo midnaba addoomuhu ka koobi maayaan intuu ilaahay doonay mooyaan wasica wuu ballaadhay kursiyuhu ilaahay kursigiisu asamaawaati waalarda cirka iyo dhulkaba wuu ka ballaadhay waxaa halkaana laga qaadanayaa kursiga ilaahay siduu u wenyahay waana makhluuq weyn oo makhluuqaadka ilaahay ka mid a carshigiisana ma aha waxaanay ahlu sunnuhu markaa dhammaantood mareen kursiga ilaahay inuu yahay makhluuq ka mida makhluuqaadkiisa iyo inuu yahay mowdicu lqadameyn meelaheedaanaynu insha allahu tacaala ku arki doonaa faahfaahintiisa iyo inuu aada iyo aada u wen yahay ilaa cirkan iyo dhulkanba uu aada uga wenya isagana waxaa aada uga sii weyn saynu soo maray carshiga ilaahay jala wacala soo maah qaacidadaynu soo marrayna waxay ahayd cadamatu lmakhluuqi tadulu calaa cadamati alkhaaliq makhluuqa cadamadiisa iyo weynidiisu maxay kutusaysaa tadulu calaa cadamati alkhaaliq marka ilaahay jala wacalaa cadamadiisa iyo weynidiisa halkaa laga qaadanaya walaa yauuduhu ilaahay ma culaysiyo ee xifduhumaa ilaalintoodu ma culaysiso cirkaa iyo dhulkaa toddoba toddobada ah iyo makhluuqaadkaa ku jira ilaalintooda iyo xifdigoodu ilaahay jala wacalaa culaysin maayo walaa yauuduhu ilaahay ma culaysiyo xifduhumaa ilaalintoodu ma culaysinaysa dhibna kuma aha waayo ilaahay waa allaha qadiirka ah ee awoodda badan ee qawiga ah weeye wahuwa ilaahay alcaliyu waa allaha sareeya ee alcadiimu weyn weeyaan allaha sareeye si walba u sareeyo weeye daat ahaan iyo sifa ahaanba waa allaha u sareeya insha allahu tacaala culuwigana meel buu kitaabka ku keenaya halkaasaynu ku faahfaahin doonaa waa allaha si walba u sareeya alcaiimu waa allaha weyn weeye si walba u weyn marka aayatulkursidu marka la eego magacyada ilaahay waxay koobsatay shan allah iyo alxayu iyo alqayuum iyo labadaa magacee u dambeeya alcaliyu iyo alcaiim sifaadka ilaahay marka la eegana waxay koobsanaysaa sifaad aada iyo aada u badan oo dhowr iyo labaatan gaadha ayay koobsanaysa oo ay ka mid yihiin shantaa sifo ee magacyadaas ay koobsanayaan waxaana si fiican u sheeg sheegaya alcalaama moxamed ibnu saalix alcuthaymiin sharaxiisa waasidiyada uu saaray wakadalika asheykh cabdilcasiis arashiid baa ku sheegaya tanbiihaat saniya oo isna waxoogay markaa sheeg sheegaya marka sharaxyadaasi isha ninkii haystaaha mariyo waayahay waxaa kaloo suuradan ikhwaani laga qaadanayaa nafyigii iyo ihbaatkii sheekhu uu inoo sheegayey oo ihbaat badan baa suuradda ku sugan ama aayadda ku sugan aan idhaahdee allah alxayu alqayuumu lahu maa fi samaawaati wamaa fi lard yaclaw maa bayna aydiihim wamaa khalfahum wasica kursiyuhu samaawaati walard walaa ya-uuduhu xifduhuma waxaasoo dhamm waa wada ibaat weeye nafyina wuu ku sugan yahay laa tahuduhu sinatu walaa nawm iyo wixii lamida marka nafyigii iyo ibaatkii labadaba aayadda rabi uu ku jamciyey jala waala waaya walihaada sidaa awadeed baa kaana uu ahaaday man qaraa qofka akhriya haadihi aayata aayadani fii leylati habeen qofka akhriya lam yazal kama zuulayo calayhi korkiisa min allaahi xagga ilaahay xaalo uu ka ahaado xagga alla looga soo diray xaafidun mid ilaaliya malag ilaaliya ilaahay usoo diraya qofka suuradda habeenkii akhrista marka uu sii seexanayo walaa yaqrabuhu una soo dhowaan maayo shaydaanu shaydaan xataa yusbixa ilaa uu waa bariisanayana shaydaan usoo dhowaan maayo arrintana fadaaisheeday ka mid tahay oo qicadan ama qeybtan uu sheegay xadiidkii abi hureyre saxiixa ku yaalay bukhaariga isagoo mucalaqa bukhaari wariyey ahlulcilmi kalena ay xidhiidhiyeenee saxiixa ahaa ee ka waramayay qisadii abu hureyre rasuulku markuu u diray raashinkii sakaatulfitriga ahaa inuu ilaaliyo ee shaydaanku uu kolba maaragtay u imanayey isagoo qof iska soo dhigay oo uu ku qabanayey isagoo xantoobsanaya oo guranaya raashinkaa waayahay marba rasuulku weydiinayey soo wad markii saddexaad ee uu ku qabtay ayaa wuxuu ku yidhi hadda ku sii dayn maayo intaasoo jeer baan ku qabto mar walba aada lahayd saaxibulciyaal baane waan baahanay dib u soo noqon maayo iska sii iska sii kayda oo haddana mar walba aada soo noqonayso imaka maanta oo u dambayse kusii dayn maayo rasuulkaanaan ku geynayaa buu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam kolkaasuu yihi aayad baan ku barayaa iska sii kayda ya aayad haddii aada akhrisato aada fadligaa iyo qiimaha helayso dabadeeto maxay tahay buu yidhio aayaddan uu sheegay rasuulkii buu u yimi rasuulku wuxuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam muxuu sameeyey caynkaa wuxuu yihi sadaqaka wahuwa kaduub mid aada u been badan buu ahaa laakiin run buu hadda kuu sheegayo fadligaa way leedahay aayatulkursidaasi fadligaa way leedahay ciddii dhowrka habeena ay saysataana shaydaan bay ahayd baa rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam soo aragtid ee aada la hadlayseen kolba ku dhegeysa shaydaan bay ahayd wey calaa kulli xaal fadaa'il kalena way leedahay sidaa awgeed ba ahlulcilmiga qaar waxay tilmaameen sida sheekh islaam oo kale sida uu ku sheegayo kitaabkiisa la dhaha alfurqaan yacni axwaasha shaydaaniga ah suuraddani taahiir weyn bay leedahay aayaddani baan lehay oo la yskaga akhriyaya haddaad aragto qof maaragta sixran jin ku jiro dadka waxa weeyaan markaa jinkiiyo waxaa is adeegsada waxaasoo dhan waa la yskaga akhriyayaayo taaiir weyn oo cadiima ayay leedahay qofkii habeenkii akhristana shaydaan u soo dhowaan maayo ilaahay baa jalla wacala u soo diraya cid ka ilaalisaa mala ka ilaaliya ilahay usoo diraya halkaasaynu maanta ku dayn doonaa wasubxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astakfiruka waatuubu ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online